iyadoo maalmihii lasoo dhaafay hay-adda qaxootiga adduunka ee unhcr ay boonooyin u qaybisay boqolaal qoys oo qayb ka ah qaxootiga cusub ee abaaraha ka soo barakacay ayaa qaar ka mid a hogaamiyaasha xeryaha waxay ka dhayrinayaan xaaladda ay wajahayaan qaxootiga cusub maadaama aysan helin gurmad iyo gargaar ku filan iyadoo toddobaad kastana qoysas qaxooti ah oo nolodoon ah ay soo gaaraan gudaha kaamka dhadhaab dahba qoole cabdi oo ah guddoomiyaha xerada dhagaxley oo dhowr jeer ka hadashay dhibaatada ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ayaa ka codsatay in si deg deg ah loo caawiyo qoysaska abaarta ka soo barakacay magacayga waxaa la yidhaahdaa dahba qoole cabdi waxaan ka hadlahayaa dhibaatada ka jirta saddexda xero khaasatan xerada dhagaxley dhagaxley waxaa dhex degan dad masaakiina oo farabadan dad fara badan oo baahano ah oon kaar lahayn oo iyo dad maxaanku dhahay soo laabtay oo ritaaniis ahoo intay soomaali u guureen ayagana meelay ku noolaadaan soo waayeen oo soo laabteen dadkaa faraha badan ee baahanaha ah waxay ku nool yihiin xerada dhagaxley waa dad aad iyo aad u duruufaysan dhibaatada dadkaasaysa lama soo koobi karo way baahan yihiin hoy ma haystaan waxay cunaan ma haystaan dadkaas dhibaatada haysata baahida faraha badan cudurna way keentaa dhibaato fara badanna way keentaa xataa nabadgelyo la-aan bay keeni haddii oo qofku uu baahdo qofu haysta ma fiirsanayo aad iyo aad bay dadka u dhibaataysan yihiin dadka islaamka ah ee ilaahay waxsiiyey dadkaas waxaan rabnaa oon ka codsanaynaa inay dadka masaakiinta usoo miciinaan ilaahay dartii wax ugu qabtaan wax allaalihii wixii tabartooda ah dadkaas lasoo fiiriyo waxay masquul ma haystaan xataa gogol ay ku seexdaan ma haystaan khaasatan waxaan fariin aan u dirahayaa culimo owdiinka culimo owdiinka waxaan leeyahay dadka masaakiinta ah ee la isu ciqaabahayo ee nagu dulgaajaysan ee hooyla-aanta ah in inta karaankooda ay dadkaas ay u qayliyaan dadkii haddii ay imaadeen meesha ay imaadeenna waxa rafaad aan ka ahayn oo ay ay ugu imaadeen ma ay jirto cid kaloo wax u qabatay ma leh waxba lama siin biyaha iyo daawada oon lacag ahayn bay qaxootiga la qabaan inta kaleeto wax ay haystaan oo ilaahay abuurta ma jirto qaxootiga cusub oo badankood aan haysan guryo ay ku hoydaan ayaa dhibaatada ugu badan waxay u maraan helitaanka biyo ay cabaan ayagoo sheegay in saqdii dhexaa habeenka ay saraf u galaan goobaha biyaha laga dhaansado
magaceyga waxaa waa lalahaa luul cusmaan cabdi waxaan deganahay xerada qaxootiga gaar ahaan buulbakti xagga biyaha nolosha koowaad horta waxaa waaye biyaha xagga biyahana dhibaato weyn aad iyo aad dhibaato weyn aan ku qabnaa sagaal sac habeennimo annagoo dumar ah yaan intaan bannaan usoo baxno feel dhiganaa hadda waa qof bilcaan oo habeen soo baxna wax walbuu la kulmi karaa dhibaato aad iyo aad u weyn aan ku qabnaa xagga biyaha sagaal sac oo habeennimo feel dhiganayna laga yaabaa inaan laba caag helno annagoo saacadaas soo kacnay laga yaabaa dad an haddaan hel ruux igu feelsanayo gadaal iga jira inuusan helin dhibaatadaas xagga biyaha aad iyo aad aan u qabnaa hay-adda wayna caawiso tuubooyin waxbay noo surtay laakiin tuubooyinka qaarkooda waa lagu oomiya weli wax biyoo laga helo ma laha waa tahay luul halkeebaad ka soo barakacdeen inta aadan qaxootiga imaan ka hor waxaan ka soo barakacay jubbada hoos gaar ahaan magaalada kismaayo xoolo dhaqatana ma aheen magaalana ma joogin beer tabcata dad beeraha tabcada ahayn waa tahay qoyskaaga mise ayuu ka kooban yahay qoyskayga wuxuu ka kooban yahay afar iyo toban ruux afar iyo toban ruuxaan ka koobannaha halkaad arkaysaan degannaha waxaan biyo u cabnaa hadda feel baa dhiganaa feelkaasaan ku cabnaa qofka qofkii ka horreeyey ruuxii ka dambeeyey labo hal halkaas halhalaan qofba halaalsiina hal halkaasaan meersanayna mar kolkii tirada ay noo degta haddana meeshii haddana hadday tuubadii noo socoto aan kasii bilaabna haddana labo labo si aan u helno inuu ugu gaarto ruuxii saaka aan naga caba haddana waxaan yeelnaa ruuxii saaka halka xaba hele walaalay adna hal baa heshan bal labaa hesha saakay bal ruuxana saakay aan waxba helanin asi tuubada hadda sagaalka sac kolkay soo dhacda lagu bilaabo saasaan isku caawinaa oo isku biyaha isku siinaa
ugu dambayntiina barakacayaashan u xuubsiibtay qaxootiga ayaa ah dhibanayaal u badan xoolo dhaqato abaartu ay dhaafisay xoolihii ay dhaqan jireen inkastaoo beera tacbato badan ay qayb ka yihiin qaxootigan dhowaangalka ah ee toddobaad kasta soo gaara kaamka dhadhaab cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab